Guud ahaan, ismaamulka Wajir inta xilligan la diiwaangeliyay, gabdhaha lagula kacay xadgudubka ayaa waxay gaarayaan sodon iyo todabo. Xafiiska Waaxda Jinsiga iyo Adeegga Dadweynaha ee Dowladda Countiga Wajir ayaa diiwaangeliyay in sanadkani gabdho tiro badan lagu kufsaday deegaanada kala gedisan ee ismaamulka Wajir. Waaxda Xafiiska Jinsiga Dowladda Countiga Wajir iyo ururada haweenka bulshada ayaa arrintaasi ka hadlay.
tacaddi badan ayaa ka dhaca countigeena saad la socotiinba ma bil ma dhammaato iyadoon kees lasoo report gareyn hardly a, a month ends without getting a gbv case report of a gbv case marka eh, waxaan ku jirnaa countiyada ugu fara badan dacatiga loo geysta haweenka haddana saa la socotiinba nambarka wuu sii ziyaaday istigima haddii gabadhaada la xoogo ha u arkin inay tahay wax ceeb eh because gabdho waa la xoogaa kees badanna waan geyne Ma- ha u arkin gabadhaada inaad guriga ku xarayso oo tiraahdo waxan waa ceeb waxan ay tahay ma noqon karto saan waa ceeb ma tegaysid inaad tiraahdo haddaad hooyadii tahay waa qalad aad iyo aad u weyn gabdhaha la xoogaa oo cidda dhexdeeda lagu xoogaa oona la ogaanaynin xoogtin haddaad maqashid wax bannaanka imaadow maaha waa qowska dhexdiisa un laakiin qows dhexdiisa ay ka dha- ka dhacdo waa la qarinaa afkaa loo qabanaa waa abti waa adeer waa aysin taasna annaka ma ogolin Dhanka kale, waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen ururada haweenka bulshada in marka gabar la faro xumeeyo ama kufsi lagula kaco, waxgaradka ama odayada ay doonayaan inay maslaxo ku dhammeeyaan, iyagoona loogu baaqay in maslaxo aanan lagu dhammaynin wax fal kufsi ku saabsan.
maslax waa waxa ugu weyn oo gbv ay hor ugu socon la'dahay in loo in la xaliyo marka waxaan uga digayaa dadweynaha in caseska lasoo report gareeyo markay dhacaanba lasoo sheego tillaabada ugu dhaqso badan ayaa laga qaadaa doonaa odayaasha iyo maamooyinka interferenska nagu haayaan oo arrintanayta rabaan inay maslax ku dhammeeyaan inay naga joojiyaan aan rabnaa because maslax waxaa waayay laba oday ama odayaal meel fadhiisatay oo keeska ku dhammaynayso maslax gabadhi preventation of pregnancy waxaa la dhahay oo dhakhtarka uu bixiyo oo daawo urjojis lama siiyo lama biimeeyo qofku ma ogid inuu is aids qabo adiga xoolaad qaadatay maxaad geysatay xoolaad gurigaada geysatay gabadhina meeshay keligeeda ku fadhidaa iyada oo aad ogeen waxay qabto marka maanbee maslax waxaan rabnaa annaga waan dadweyne waxaan ogeysiinaa in arrintaa iyada laga fogaado oo laga dheeraado wixii aan ku maqlana tillaabo xoog leh inaan ka qaadaynaan idin sheegaa war maslaxada waana dhibtee wixii fiican ku suubiya laakiin gabar la xoogay maslaxa lagu suubinaa gabadhi idaaba dulman maaragtay afar ninaa meel geed hoostiis fadhiisanaysa lacagay kala qaadanayiin gabadhii shilin gacanta looma saaraay sheekadan waa isku dhammaatay dhibaatadii kullina idaa dusha ku wadata dadkii maslaxadana hagaajina dantoodii waa ay dhammaystaan wixii heli karaan waa helaan wixii dhibka ku heray waa gabadhii iyo dadkii dhalay markaan dadka dhalay waxaan ugu baaqaa markaas oday kuu imaada oos ku dhaha "Ah, maslaxaan u fadhiisanaynaa gabadhii la xoogay daraaddeed aday gabadha ku dhibaysaa dadkaas ma dhibayin waa inaad ka fiirsataan arrinta eenkaasi Ismaamulka Wajir ayaa ku jiro ismaamulada aadka uu uga dhaco kiisaska kufsiga ama faraxumeynta lagula kaco gabdhaha, iyadoona waalidiinta loogu baaqay in kufsi wax ku saabsan aysan marnaba maslaxo ay ka gelin. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta sta ismaamulka Wajir.